qoysaskan ku nool kaamuamka barakacayaasha alla aamin iyo tawakal ee magaalada jowhar ayaa xilligan waxaa soo wajahay xaalad nolol xumo oo ay ka mid yihiin raashin la-aan biyoyari iyo caafimaad darro qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamkan ayaa xaalka ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha ay qabaan ka warbixiyey bishaanaanoo toman ah inta aan joogno wax daryaal aan ma haysano waxaan cunto ma haysano waa inaan iska garfaadsannahay awada ataa waxa ku anfurna ma haysan walaahi kaamkan alla aamin baddacaas waxaa joogto tirooyin dhan soddon iyo laba boqol soddon iyo kow qoys kuwaasoo kasoo barakacay ee tuulooyinka afartiisa geesood ee gobolka shabeellaha dhexe ayagoo dagaallo kusoo barakacay ayagoo abaaro markii hore ku yimid deganna hadda muddo toban bilooda ilaa haddana waxaan nadaafaddaas iyo masqulahaas iyo biyahaas waxaan ahayn aanan weli la siinin gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha hirshabeelle farxaan cumar carte gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta gobolka shabeellaha dhexe maxamed tooxow oo kormeeray kaamamka barakacayaasha alla aamin iyo tawakal ayaa ku baaqay in deg deg looga jawaabo dhibaatooyinka haysta dadkan danyarta ah dadkan waxqabad ay u baahan yihiin ma u baahna in la daadaawado ee laga tago laakiin waxqabad dhab ay u baahan yihin hadduu al yidhaahdo insha allah waane isgarabsanaynaa annaga maamul ahaan degmo gobol state intii karaankeena inaan qabano oo dadkaan aan la garab galnaan diyaar u nahay saaad u jeeddo bil ramadaanaa la joogaa dad aanan musqulo haysan dhibaataysan roobku uu ku da'ayo cooshadaha ay degan yihiin xaalkooda ilaahay oo og yahay ayaan kor taagannahay ishu waxaa waaye mugtaa waa ka dhan tahay ishaa macallim ah hay-adaha iyo n ji ooyada ka shaqeeya isteedka hirshabeelle waxaa ugu baaqayaa in si deg deg ah dadkaan maanta waxay ku afuraan ma haystaan badankooda roobaa soo socda hadda meesha aan taagannahay bacyaashii waa eber iyo meelihii hoyga ay ka geli lahaayeen marka waxaan rabnaa n ji ooyada iyo hay-adaha sida ugu dhaqsiyaha badan in ay ugu soo gurmadaan dadkaan dhibaataysan